Nu lyssnar vi på program på somaliska.
dhegaystayaasha qiimaha iyo qaayaha lahow halkani waa raadiyo riyo wada shaqaynta ururada kala duwan waxaa kala xidhi doontaan mawjada dherarkeedu yahay f m sagaashan iyo sideed dhibic sagaal maalin walba oo sabti iyo axad ah waxaa wada shaqayn gooniya yeelan doona ururada ama jaaliyadaha ku nool magaaladan obsaalo oo ku kala hadli doona ama ku soo tabin doona luqado kala duwan sagaal luuqadood oo kala duwan oo ka mid ah luuqadda soomaaliga waxaad kala socon doontaan mawjadda dherarkeedu ee f m sagaashan iyo sideed dhibic sagaal maalin walba oo sabti saacaddu markay tahay lixda galabnimo ilaa sideedda fiidnimo maalinta axadda shanta galabnimo ilaa sideed fiidnimo waxaan ku soo tobin doonaa luuqadda soomaaliga saacaddu markay tahay maalin walba oo axad ah lixda maqribnimo ilaa iyo lixda iyo barka lixda maqribnimo ilaa lixda barka waxaana ka soo tebin doonaa wararkii ugu dambeeyey heeso iyo waxyaabo kaloo qiimo leh ku soo dhowaada waxaana kala soo xidhiirtaan wixii faahfaahin ah taleefonka nambarkiisa uu yahay lixdan iyo sagaal afartan iyo shan siddeetan
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka anaga af soomaaliga ah oo maalin kastao axada saacaddu markay tahay lixda ilaa lixdii barka ka baxa radio rio international ee magaalada nobsaala barnaamijka anagana wuxuu ka koobnaan doonaa warar goosgoos oo ku saabsan c u magaalada obsaala iyo wadanka sweden waxaana ugu horeyn doonaa wararka ku saabsan c u afartii disembar waxaa ku yeeshay shir dadka madaxda ka ah mashruuca loo yaqaan strek otinhand mut minhand oo ah waa mashruuc ay ka qeyb qaadanayaan dhalinyarada keligood wadanka yimaada afartii disembar iyana waxaa shir ku lahaa toddobaadla ah oo toddobaad kastaba isugu yimaadaan dumarka ka tirsan c u oo international quino cafe shantii disembarna iyana waxaa ka jiray c u mashruuca dadka waayeelka ah ay talaado kasta ay ku sameeyaan ama ay ku bartaan cilmiga kombyuterka shantii december iyana waxaa lahaa guddiga c u ayaa igana shir lahaa lixdii december waxaa madaxa ama guddoomiyaha ururka c u uu ka jeediyay cashar ka hadlaya mashruuca dadka wadankana ku cusub oo lagu mataaneynaya goobaha shaqada lixda december iyana waxaa sida caadada ahaydba arbaca kasta shir kuleh mashruuc dadka waayeelka guudsunda toddobada disembarka iyana waxaa soo booqday dadka wadankani ku cusub ayaa soo booqday xarunta c u toddobada disembarna maalin kasta oo khamiis ah iyana waxaa isugu yimaada dadka wadankani ku cusub si ay luuqada ugu bartaan sagaalkii disembar iyana waxaa ka jiray c u xarunteeda barashada cilmiga kombyuterka oo ay ku bartaan maalin kasta ama jimco kasta saddex kooxood oo ah dadka waddankani ku cusub haddana waa wararkii upsala waxaa dowladdu ay ugu deeqaysaa ama siinaysaa lacag dhan balaayiin crown magaaladani upsala arrintaasina waxaa lagu soo qaaday shirkii ay lahayeen guddiga deegaanka ama golaha deegaanka ee magaaladan upsala waxaana go-aan laga gaari doonaa in arrintaasi lagu dhaqaaqo golaha deegaanka uu shirka yeelanhayaa sanadka cusub bisha janawari arrintaasina waxaa laga soo wariyey befira upland waxaa iyana ka jiray tartan wadankaasi belgium waxaana ku tartamayay dhalinyaro gabayda waxaana ku tirtamay laba iyo labaatan qof oo ka socda yurub oo dhan waxaana lagu soo gebagabiyey saddexdii disembar waxaana ku guuleystay faraj xaar oo ka socday magaalada uppsala ama wadankani sweden faraj xaar waxa uu matalayay uppsala waxa uun hadda ka hor uu ku guuleystay inuu noqdo horyaalka wadankan sweden dhinaca gabayada labadii kun iyo toddobiyo tobankii oo lagu qabtay magaaladani iyo tobori goodsunda waxaa iyana wadooyinkeedii iyo volsetra nolol fara badan ayaa la gelinayaa si ay dadka ay u dareemaan nabadgelyo marka ay wadooyinka ay marayaan xilliga wintarka ah ayaa kumuunku waxa uu sameynayaa inuu meelo fara badan oo ka mid ah wadooyinka guudsunda uu nalal geliyo waxaana lagu bilaabayaa bond stursvegen lina sanders park oo guudsunda tory ayaa iyana waxaa la gelinayaa nalal fara badan taasina waxay ka mid tahay qeyb ay kumuunku uu waxyaabo badan uu kaga sameynayo ama kaga qabanayo xaafadaasi guud sunda waxaa iyana uu sameynayaa nalal joogta ah oo ah kuwa wadooyinka ayaana lagu xiri doonaa bond stores inford iyoiyo suuqa iyo wadooyinka xaafadda ku yaala iyo wadooyinka udhexeysa gosunda schoola iyo meesha lagu dabaasho loo yaqaano sim halland waxaa kaloo meelaha qaarkood lagu xiray nolol quruxda ama bilicda qeyb ka qaadanaya oo waxaa weeye gong basaashka iyo gosunda schoola inta udhexeysa iyo meesha lagu dabaasho waxaa kaloo lagu xiri doonaa lina sanders park iyo gudsunda toy waxaana arrintaasi laga soo wariyey obsala commuun waxaa iyana ka jiray ama bandhig ay kasoo qaybgaleen farshaxaniinta aanan ay xirfad ahaan aan ugu shaqaysanin farshaxanimadooda oo waxay ku lahaayeen sigtuna waxaana kasoo qaybgalay bandhigaasi saddex iyo toban farshaxan oo ka kala socda upsala sigtuna iyo meeshta waxaana dadkaasi lacagtooda ama sawirka ay iska iibiyaan boqolkiiba sagaashan iyo shan ay ugu talagaleen caruurta la hilmaamay ama damgulumda bonan ayay ugu deeqahayaan lacagta kasoo gasha boqolkiiba sagaashan iyo shan waxaa kaloo iyadana meesha ka jiray lacag loo urunaya caruurta wadankaasi syriya ee wadankaasi aanan ka bixin ardada keligooda ama kelinimada dareema waxaa la sheegay mar walbaba inay shahaadada ay aada u hooseyso ama imtixaamaadku aysan ku gudbin sidaasina waxaa laga soo wariyey jaamacadda orebro taasoo baaritaan ay sameysay ama daraasad ay sameysay ku ogaatay in ardada keligooda ah oo wax saaxiiba aan lahayn oo toban ilaa shan iyo toban jirka ah ay su-aalo la weydiiyey intooda badan oo aan saaxiibada lahayn ay haystaan shahaado aada u hooseyso ama aysan ku guuleysanin waxbarashadooda caruurtaasina waxay khatar ugu jiraan inaysan waxbarashadooda dugsiga sare aysan sii wadan sidaasina waxaa sheegay cilmi baarayaasha arintaasi fuliyey marka iskoolaadka waxaa la leeyahay waa inaad caruurtaasi indhaha aada ku haysaan si aysan waxbarashada oga harin kowda decembar iyana waxaa la sameynayaa sharci sharcigaas oo ah in qofka sharciguusu ama dadka shirkadaha dadka u shaqeeya oo sharciga waddankana ku haysta haddaysan shuruudaha qaarkood soo buuxin in sharciga lagala noqon doono sidaasina waxaa tiri hay-adda socdaalka waxayna tiri si arrintaas looga baajiyo waa in dadkaasi meesha ay u shaqeeyaan ama shirkadaha u shaqeeyaan ama hay-adahay u shaqeeyaan in waxyaabaha jira ama ka dhiman in ay soo dhammaystiraan haddii kale arrintaas waxay keenayaan in dadkaasi sharciga lagala noqdo sidaasina waxaa sheegay migration vertedka booliisku wuxuu kashifay dad maafiya ah oo dhan toban qof dadkaasina waxay wadankaasi bulgaria ay kasoo kaxeen kasoo kaxeeyeen dad lagu qiyaasay ilaa soddon qof waxayna ugu sheekeeyeen in ay shaqo ka ama ka howlgelinayaan ama shaqo ka siinayaan wadankana sweden markay wadankani yimaadeenna waxay ku khasbeen dadkaasi in ay tuugsadaan waxaase dadkaasi ay ka tuugsan jireen magaalooyinka vekho hulsfried iyo vesherum magaalooyinka la yidhaahdo waxaana ay dham yihiinbaa layidhi ilaa sagaal iyo labaatan qof dadkaasina waxaa la sheegay in hadda maxaan ku rahday ay booliiska ay la xiriireen waxaana dadkaas waxaa kaloo haddana dad lagu xiraan arrintaasi ka dambeeyey wadanka bulgaariya ayaa iyana dadkii ka qayb qaatay lagu xiray dadka bulgaariga lagu xirayna waxaa la sheegay inay dhan yihiin laba qof sidaasina waxaa sheegay mattias sigverdson oo ah nin booliis ah dhammaan dadka la xirayna madalashadooda waxaa layidhi waa dad ka soo jeeda asal ahaan wadanka bulgaria sidaasina waxaa laga soo wariyey expresson dhegeystayaal barnaamijka anaga maantaas intuu inaga leeyahay sidaas iyo nabadgeliyo habeerkiyo wadnaha adan adana qalkaaga dhigay yahay adoo kale adduunyada ma joogto ka adigimayse ka adigimayse ka adigimayse ka adigimayse nayahay adoo kale adduunyada ma joogto ka adigimayse ka adigimayse ka adigimayse ka adigimayse mid kaloo narkooda carosuma dhigayo aqal lama gelaayi inaan adii ku doorto ka kuugu jecelahay inaan adii ku doorto ka kuugu jecelahay weliga usulu weliga weliga usulu weliga usulu weliga weliga usulu mid kalun arkooda carusuma dhigayo aqal lama gelaayi inaan adii ku doorto qofka kuugu jecelahay inaan adii ku doorto qofka kuugu jecelahay weliga usulu weliga weliga usulu weliga usulu weliga weliga usulu haddankeedu duuniyo aan noqon lahaa uba haddankeedu duuniyo aan noqon lahaa uba hartadaan ka bixi lahaa indhaha kama qaadi adna aadi aragtide adna aadi aragtide hadankeedid kuuniyo aan noqon lahaa uba hadankeedid kuuniyo aan noqon lahaa uba agtaadaan ka bixilaa indhaha kama qaadi adna aadi aragtide adna aadi aragtide ayaantii adduunyada la taagay adaniyo xaawa adaniyo xaawa adaniyo xaawa adaniyo xaawa moogtahay ayaantii adduunyada la taagay adaniyo xaawa adaniyo xaawa adaniyo xaawa adaniyo xaawa jannadii udgoonay isku keliyaysto dhib layskala irdheeye adiguna adkeeyo ka ilaalina cabko adiguna adkeeyo ka ilaalina cabko weliga ugsoolo weliga weliga ugsoolo weliga ugsoolo weliga weliga ugsoolo jannadii udgoonay isku keliyaysto dhib layskala irdheeye adiguna adkeeyo ka ilaalina cabko adiguna adkeeyo ka ilaalina cabko weliga ugsoolo weliga weliga ugsoolo weliga ugsoolo ah weliga weliga ugsoolo hadankeedu duunliyo aan noqon lahaawba hadankeedu duunliyo aan noqon lahaawba tadaan ka bixilaa indhaha kaama qaadeen adna aadi aragtide adna aadi aragtide hadankeedu duunliyo aan noqon lahaawba hadankeedu duunliyo aan noqon lahaawba agtadaan ka bixilaa indhaha kaama qaadeen adna aadi aragtide adna aadi aragtide hadankeedu duunliyo aan noqon lahaawba hadankeedu duunliyo aan noqon lahaawba agtadaan ka bixilaa indhaha kaama qaadeen adna aadi aragtide adna aadi aragtide leeyahay ka saar liiska magaceega lafta dhabarka haysiyo jidhkiyo gabilaxaadkayga adiga kulo moosi wayn igu labalaaban inkastoon isleeyahay ka saar liiska magaceega lafta dhabarka haysiyo jidhkiyo gabilaxaadkayga adiga kulo moosi wayn igu labalaaban lagamana ladnaan karo markuu kaaga luma ruuxu alugooyada dadkaygiyo mulaaq shayga dhiibinaasa iyo laba wanaag rabay wixii aayarka la geeya lagamana ladnaan karo markuu kaaga luma ruuxu alugooyada dadkaygiyo mulaaq shayga dhiibinaasa iyo laba wanaag rabay wixii aayarka la geeya mana lohan qof aan ka jecloon looxa ku qoraaye haddaad labi sagaal iyo dhul shishe raasba ku xidhnaato adigu laban tahay iyagu laabta ku dhex nooshahay mana lohan qof aan ka jecloon looxa ku qoraaye haddaad labi sagaal iyo dhul shishe laasfa ku xidhnaato adigu laman tahay iyagu lubigana xusuusaha ilura laacdanu badhiidho allulma iyo dhulkaba waa nacaa kaabalada maandhe lacanoo hurdada gaadisluun goortangala luuqa lubigana xusuusaha ilura laacdanu badhiidho allulma iyo dhulkaba waa nacaa kaabalada maandhe